Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay aqoon-is-weydaarsiga sanadlaha ah ee 11aad ee cilmi-baarista Soomaaliyeed oo ay si wadajir ah u martigelinayeen jaamacadaha Muqdisho iyo Hormuud iyada oo lagu soo bandhigay cilmi-baarisyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dawlad-wanaagga, doorashooyinka, shaqo-abuurka, dhaqaalaha, iyo deyn-cafinta. Kulankan oo ay ka qayb galeen muddadii uu socday oo ahayd saddex cisho qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha dalka, aqoon-yahano, macallimiin, cilmi-baarayaal sare, iyo madax ka socotay goobaha waxbarashada ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay cilmi-baarisyo ka hadlaya qaybaha kala duwan ee doorashooyinka, dawlad-wanaagga, shaqo-abuurka, dhaqaalaha, iyo sidoo kale deyn-cafinta. Aadan Shidano oo ah guddoomiyaha jaamacadda Hormuud ayaa ka warbixinaya muhiimadda cilmi-baaristan ay u lahayd bulshada Soomaaliyeed.
Wax badan aan ka faa'iidnay isuma sheegayno waxa aan ka faa'iidnay maxaa la dhahaa cilmi-baaristan la soo bandhigay. Waxa ugu yar oo runtii la dhihi karo waxa waaye isdhexgalka xagga labada jaamacadood maamulkooda, isdhexgalka ardayda iyo isbarashada iyo wax alla wixii lagu soo dhigayay jaamacadihii inay halkan kusoo bandhigeen oo kaliya jaamacadda sabku ekaanine.
Dhanka kale, cilmi-baarayaal iyo aqoon-yahanadii kale ee ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay aqoon-is-weydaarsigan lagu qabtay magaalada Muqdisho.
inaad wax badan aad akhrisaan wax badan aad qortaan faa'iido waxay u leedahay adiga iyo bug- bulshada kugu xeeran marka sidaa darteed waxaan ku talinayaa daraasaddan inay hore usii socoto aysan noqonin mid la iska sheeg sheego uun sida caadiga ah wuxuu dhacaa bisha December maalmaha mar dambaanu sheegi doonaa laakiin maskaxda aynu sii wada gashanno eh, sidii hawshaas sanadka soo socda insha allahu tacaala eh, ilaahay inoo hirgeliyo idinkuna aad u sii diyaargarowdaan aqoon-is-weydaarsigan oo muddo saddex maalmood ah ka socday magaalada muqdisho ayna kasoo qayb galeen dhinacyada ay khusayso ayaa looga dooday sidii loo horumarin lahaa dowlad wanaagga, doorashooyinka, shaqo-abuurka, dhaqaalaha iyo sidoo kale deyn-cafinta Soomaaliya.